agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka galgaduud ah doctor abuukarax cali faarax oo ka hadlayay horumarada isbitaalka uu sameeyey muddadii gacanta ku haystay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug oo horey ula wareegtay cisbitaalkan ayaa sheegay in haatan cisbitaalka uu shaqeeyo afar iyo labaatanka saac islamarkaana ay bulshada ugu adeegaan si bilaash ah waxaan runtii soo marnay dhammaan qaybaha isbitaalka oo active ah afar labaatankii saac waxaan shaqeynayo qaybtii dhalmada iyo qalimada haweenka sida caadiga u dhali waaye qaybtii bukaan socodka oo si joogta ay usoo booqanayaan bukaanada aan kaloo shaqeynaa qaybtii emergency-ga afar labaatan saac taraamooyinka iyo waxyaabaha shiralka weliba maaragtay deegaanadan aada inoogu badan yihiin si joogtaan ay usoo booqdaan waxaa kaloo active shaqeynayo qaybtiinii bukaan jiifka oo iyadana runtii bukaano dhowra ay hadda noo jiifaan oo nasoo aragnay dhinaca kale agaasimaha guud ee cisbitaalka gobolka galguduud ayaa waxa uu codsaday in laga taageero mushaaraadka shaqaalaha ka howlgala cisbitaalka uu sheegay in in badan oo ka mid ah aysan qaadin xuquuqaad taasina ay caqabad ku tahay habsosocodka shaqada ay bulshadu hayaan waxyaabaha kale oo hadda muhiimka oo baaqahaan aan rabnay inaan ujeedin waxa waaye shaqaalihii isbitaalka intiisa badan waa volunteer runtii waa dareemi kartaan shaqaala si volunteera ku shaqeynaya wax badanoo waajibaada lama saari karo mar walbana shaqada qualitigeeda ayay saameyneysaa taas runtii waxaa naga caawi kara inay shaqaalahaas mushaar u helno waxaan ka codsanaynaa cid walba oo awoodeeda leh inay naga caawiso dowladeenna runtii way dadaaleysaa dowladdeena galmudug runtii dadaal badan way ku jirtaa in maaragtay dadkaas loo helo mushaaraad iyo loo helo cisbitaalka guud ee gobolka galguduud ayaa ah kan ugu weyn gobolka oo idil ah waxaana gacanta ka haya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada galmudug